ismaaciil xaaladda abaaraha sidaad la socotaba beryahan dowladda ama xukuumadda somalilan aad bay gobolka awdal ay ugu gurmatay gurmad caaqiba leh ka geysatay ilaa iyo tan iyo xilligii abaaruhu ay seriasa noqdeen waa lagu noqnoqonayey fara badan oo ay mar madaxweyne ku-xigeenka hogaaminayey mar wasiiray hogaaminayeen mar maantana madaxweynihii jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siraayo ayaa wafdi culus oo hogaaminaya oon kamid ahay baa yimid magaalada boorama qurjeed buu gaaray abaaruhu saameeyeen buu maanta imday raashin baa loo halkaasoo la isugu yimday ilaa ugaaskii sabaroon salaadiintii haweeneyd dhammaan cidi kamay maqnayn oo oo waxna la geeyey abaaruhuna way way labadii habeenee u dambeysay ayaad yar moodaa in gobolka awdal iyo salal roob uu yar helay iminka on kula hadlayana magaalada boorama uu ka daayaa waan gartay marka roobabka ilaa hadda deegaanadee bay ka da-een roobabku wallahi saa warka ku haya deegaanada xeebta way ka dayeen dila ilaa iyo kalabaydhka dhexdoodana aad bay uga dayeen magaalada booramo ka daayay xalay wuu rusheeyey qurjeeda dhinaca waxoogay weli laakiin roob kayrul caadi yimadii laakiin wuu ortay baan odhanayaa marka dadka abaaruhu ay saameeyeen ilaa hadda maxaa kaalmo la geeyey bal xaaladooda iga warran markaad booqatay maalmahana aad baa ugu noqnoqonayseen wallahi kaalmadii way socotaa saaka shan kun iyo lix boqol oo qoys ayaa gobolka awdal loo soo qaaday shan kun hoos baa loo dhaadhiciyey lix boqol oo qoysna qurjeed baa loogu qaybiyey saaka marka abaaruhu aad bay u saameeyeen oo muddo ayay ahaayeen dadkan dadkii gobolka iyo dad kala soo hayaamayba way ahaayeen marka gurmadkaasi wuu isaba socdaa markii hore waxay dhiig joojin bay ahayd oo dadkii baanu tibiri iyo buskud iyo waxbaanu joojino intii baxday maalintii kalena waxay joogaan degmadii luqayo iyo hoosta buuraha gulis hoostooday joogaan intii soo baxdayna qurjeed bay joogaan labada intaas meelood baan ku quudinaynay hadda oo maanta saan kuu sheegay raashinka afraab la qaybiyey haddii roobku da-o qorshaha xiga muxuu noqon karaa dadka qaybtood baa iyagoo caydhowday oo aan dee maal adduunyaba aanay waxba uga hadhin runtaa ismaaciilow dad badan baa xoolahoodii ay madheen koley kooran maayo iminka waxaasaan ka yeelaynaa laakiin kolley talay xukuumadda ka gaari doontaa iyo xukuumadda iyo iyo wixii haydaha caalamka iyo kuwa islaamka ba aan ugu heli karnaba waxba ha ka ramayno ummadayada